xaalad biyo-yari baahsan ayaa laga soo sheegayaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan dadka ku nool Matabaan iyo deegaanada hoostaga ayaa biyaha ka cabaa ceelal kuwaas oo hadda biyo yareeyey islamar ahaantaana aysan biyo ku filan ka heli karin dadka iyo duunyada ku dhaqan Matabaan iyo deegaanada hoostaga gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada matabaan maxamed cali garaad ayaa ka warbixiyey biyoyarida ka jirta degmadaasi waxauna wasaaradda biyaha iyo tamarta hirshabeelle ugu baaqay inay magaalada matabaan ka hirgeliso ceelal cusub oo ay biyaha ka cabaan bulshada ku nool degmada matabaan iyo deegaanada hoostaga walaal haddii aan kaaga hadlo baahida biyaha ee ka jirto degmada matabaan sidaad ogtahayba degmada matabaan waxay ku tiirsan tahay dhanka xoola dhaqatada markii la yiraahdo boqolkiiba toddobaatan waa dad xoola dhaqataa deegaana ku teesan degmadana ku nool iyo nawaaxigeeda dhanka biyaha markii la yirahdo xaawo degmada matabaan ceel way leedahay oo hadda ceel biyooda way leedahay laakiin degmadu aad bay u baaxad weyn tahay deegaano aad u fara badan oo ilaa boqol iyo dhowr gaaray ayay ka kooban tahay waxaad dareemi kartaa ilaa xaduudka etoobiya inay inta u gasho halkaana degmada maxaas intana degmada beledweyne walaal meesha maqluuqa ku noolna hadda ceel iyo laba ceel ma xalin karaan mana kaafi karaan walow hadda ceelasha ku yaalo ayna biyaheedu ku filnayn haddana xoogaa dayactir iyo maaragtahay ayom ay ku samaysay laakiin dadka deegaanka markii loo eego dhanka biyaha iyo ku filnaashaha biyo ku filanna ma haystaan baahideeduna dhanka biyaha aad bay u taagan tahay waxaan jeclaa lahayn in haddii maaragtahay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka hirshabelle iyo tan federaalka intaba haddii maaragtahay cabashadani ay gaarto inay naga xaliyaan baahiyaha ka jiro ee dhanka biyaha ah ee bulshadu ay ku dhib qabto waayo hadda waxaad dareemi kartaa xilliga diraac xilligii roobka ayaa lagu jiraa walow roobkii uu maaragtahay uusan sidii la rabay uusan u di'in ilaahay baa xukuma deegaanadana uusan roob badan uusan sanadkan ka diin la dhihi karo abaar baa jirto haddana markii hadda tusaale ceelka matabaan deegaanada ku teedsan degmada markii etoobiya laga aado atlisti siddeetan kilomitr toddobaatan kilomitr ayay u jirtaa meel kale oo biyo laga heli karaana ma jirto ilaa degmada biyo loo doono ama ceelgaal laga qaado oo halkaa deegaanada kale oo ku teedsan degmada la geeyo waad dareemi kartaa marka xilligan nin xoola dhaqataa xoolihiisii maaragtahay duruuf roob ay qabaan